marka hore kusoo dhawow nabadoon golis warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa dhowahay waa dhowahay waana idin salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladda federaalka ciidamo ka wada tirsan ayaa ku wada dagaalamay magaalada muqdisho gaar ahaan ee degmada hodan waxaana dagaalkaas uu ku salaysnaa dhulboob ay damacsanayeen askarta dowladda federaalka inay ka sameeyaan degmada hodan maxay tahay sababta dowladda federaalka ee uu madaxda ka yahay xasan sheikh ay usii ballaarinayso dhulboobka ay ku hayso bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho dagaalka ka dhacay oo labada ciidan oo hidada ka wada tirsan u dhexeeyey ugu dambeey maahina wax badan oo ka horeeyey ayay dhulal ku dirireen iyagoo qoladan ridada ah oo xasangar guurte ay dhulboobka ay haayaan mid xadka ka baxay uu yahay oo faraha ka baxay oo ummadda muslimiinta ahadoo deganayd magaaladaas dhulkay deganaayeen sanadaha badan maanta mid dukumenti le iyo midan dukumenti lahaynba laisku qabanayo dhul iyadoo lagu andacoonayo waa dhul dawladeed marka dhul aan dawladeedna ma ahan oo keliya waa dhaqaaladoon mooryaannimo ah oo isbaaro ah oo nooc cusub oo kusoo kordhay isbaarooyinkii la aqoon jiray ama dhacii la aqoon jiray nooc cusub oo kusoo kordhay waayo maxaa yeelay qabuuruhu dhul dawladeed maaha qabuurihii ku dareen ummadda bulshada dhinac walba looga soo galay jeebkooda markii la faaruujiyey aqalihii iyo guryihay deganeeyeenna la doonaya in laga faaruujiyo ma garat marka dhulboob loo soo tafaxiitay waayo badihii yaa la dhameeyey dhulkii kalea la dhameeyey dadka jeebkoodiyaa la dhameeyey moobeeladii iyo efcgiyaa la baaraystay dhulkii iyo qabuurihii iyo meeshii la deganaayo dhan caasimada dhan waa laga raray dalka dhaqaalo doon keliyana ma ahan waxa ku lugla sidaan maqlayay shirkado shisheeye oo dhulka loo sii iibinayo shirkado shisheeye oo biri ka maalinayna si murtaxan usoo degaan doonaya iyey tahay cidda dhulkaas ee ka iibinaysa shirkadaha shisheeye
cidda iib ma jiro waa dhaqaalo laga qaadanaya fara badan anaa kaaga kicinaya meel calaamaysan weeyaan intaanay soo calaamaysanayaan ay u dirsanayaan shaksiyaad muuqa soomaali ka ah markii loo soo calaameeyana kuwan ayaa xoog uga kicinaya dhaqaalo badanna way ku qaadanayaan dhulboobkaas marka waxa ka dambeeya shirkado shisheeye nooca hadda muuqda oo dhulqaadashada waxa ka ballaaran wuxuu dabada ku hayo o salka ku hayo soo bixi doona oo laga yaabo ina dad badan ay isku baraarugsanayn maantay marka dhulboobkaas waa dhaqaalahaas iyo dadkaas lasoo adeegsado cumalada gaalada u ah iyo hay-adaha shisheeye waana xasan garguurtaana ugu weyn waa dhaqaala baabi'is iyo dadka in fakri lagu soo waday qaxooti isugu tagaan ninku qofka muslimka hadduu dhaqaalihii uu baaba'o wuu haadayaa waxaa loo fududaynayaa in basaboor la siiyo dalka laga bixiyo qaxooti uu tago kadibna lagu shaqaysto muxuu salka ku hayaa ama yaase ka dambeeya khilaafkan mar kasta soo laalaabta ee ka dhexeeya maamuladan shisheeyaha maxayse tahay ujeedada khilaafka khilaafka wuxuu salka ku hayaa dana shisheeye dana shisheeye oo la fulinayo ayaa asal u ah kooxda ridadane maamul goboleed walba cid baa xukunta dana shisheeyaana ka dambeeya sida hadda danaha etoobiya ay wadatoo kale kuwa turkigu watoo kale kuwa maraykanku watoo kale gobolada sidaas danaha shisheeye oo isdiidan oo dhulboobka iyo dhulqabsiga kow ka yahay ayaa ka dambeeya siyaasadda iskhilaafkooda ma aha ayagu waxay isku khilaafayaan horumarinta dalka iyo danta dalka iyo diinta midna ma aha iyo ummadda horumarkeeda ma aha waxay isku khilaafayaan danaha shisheeye oo kala duwan oo nin wabaaba cid uu u ordayo wuxuu sulduubayo waxaana ugu weyn xasan garguurte siyaasadaha kalagiskalaysnimada ah oo gaalnimada ay ku shaqaynayso oo macnaha uu shaqaynayo cido kale oo soo dirsadoon dadka iyo danka wax u qancaya aan la arag kuwa kalena waa kuwa kasoo horjeeda oo ayaguna dawlado kale u shishaynayo oo etoobiya ugu tun weyn tahay maraykan uu tun weyn yahay saas ayay ku salaysan tahay siyaasada iskhilaafkooda ah hadda ee horumarka dalka kumasi kuma salaysnay aragti horumarineed dowladda federaalka waxa ay soo saartay maab ee meesha kaga saartay qaar ka mid ah maamul goboleedyada shisheeyaha oo ay ku tilmaantay kuwa aanan jirin halka kuwa qaarkoodna ay sheegtay inay yihiin deegaano lagu murunsan yahay maxay tahay ujeeddada maabkaas yaasa maabkaa soo saaray ma dawladda federaalk ayaa soo saartay mise gacmo kale ayaa ka dambeeya soomaaliya laguma bahaayaba maanta golada ridada sideedaba waxa gacmo kale ka dambeyn meesha kuma bahaayaan nin dad ayagu talo kasoo go'day maskaxdooda ama fikirkooda ama ma aha waa wax loo dhiiba qalin waaye qalinna wixii qofkii gahaya ku qora gebigoodba waa dano loo dhiibay ayay ku salaysan yihiin haddii aan usoo noqdo qirada dhulka sida loo kala qabsanayo hadda misaal galmudug oo kale sidan u arkayo shidaala wax laga qodayaa meesha aragtay cid walbaba marka galmudug ciddii xidhiirka la lahayd ma ogola in shidaalkaas meeshaas laga qodo hadday ogolaadaanna qoladan kaloo la yidhaahdo puntland ma ogolo marka waa la isku haystaa waxaa loo leeyahay in hadda kadib dhul aan lalahayn ee fooda laga kalluumaystay noqdo ceelasha shidaalka ayaa dhibaatadaasoo dhan keenaysa ma garat marka waxa is haysta ma aha maamulada shisheeye ee waa dawladaha ay kala matelayaan qolyaha ma riddada ha yaraato wax maamula malan waxa is haysta oo ka dhex hadlaya waa cid oo dusha ka taagan ayaa qolo walba ka dhex hadlaysa maahana ayaga sidaa hore kugu sheegeen fikir ayaga kasoo go-ay horumarka dalka iyo danaha dalka ka hadlaya ma aha nin walba wixii loo soo dhiiba faakahayo shalay wixii loo dhiibo maanta ka noqonaya biri wixii loo dhiibo haddana ku hadlaya wax loo dhiibay waaye danaha isdiidan waa danaha shisheeye ayagu waxba meesha kuma hayaan waa qalin wax lagu qoro ayaga maamuladan shisheeye ee dawladda federaalka ay iskhilaafsan yihiin waxaa ka mid ah maamulo ku tiirsan ama taageero joogto ah ka hela dawladaha gobolka maamulka jubbaland oo kale axmed madoobe waxa uu maamulkiisa ku tiirsan yahay dawladda kenya dawladahaas shisheeye khilaafkan ka dhexeeya dawladda federaalka iyo maamuladan kaalin noocay ah ayay ku leeyihiin
maamulka axmed madoobe oo kale dawladda kenya ku shaqaysata kuna maamusha wax allaale waxay meeriso waxaan hayna lama qaato tambay dhabo waad maqlaysay ninka la yidhaahdo abi axmed ayaa ku shaqaystoo sheeganaya weliba inuu ayaga macnaha uu xaggooda yahay gobol ayaga lamida uu yahay hal maamul goboleed oo madax bannaan oo wadaniyadiisa ku fadhiya fikirkiisana ku shaqaystaa maba jiraba haba yaraa maadaama maamuladan ay dhibaatada intaas le-eg ku hayaan bulshada maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed dhowr jeerna waa loo baaqay haddana waxaan ugu baaqayaa gumaysikii ugu dambeeyay ku jiraan waad aragtay tusaale ahaan qabuurahoodii in la qodo waa gumaysika ugu weyn guryahoodii in la gato iyo dhulkoodii katalabiil la geliyo waa wixii falastiin lagu haayay falastiin wixii lagu haayay oo guryaha barakicinta ahay ayaa hadda ku socda waxaan rabaa dadka ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa naf iyo maal wax u dhaqani ma jiraan ha iska difaacaano ha iska qaadaano gumaysigan maxaa idii haray haddii guryihiini katarabiil la geliyey maxaa idii haray haddii qabuurihiini lafihiini banaanka lasoo dhigay maxaa idii haray meydkiina haddii canshuur laga rabo waxaad sugaysiin maxiye ma dhimateen waxaan leeyahay maanta qoryihiina la soo baxa maanta xornima haysataa dunida isboobaa ka jira dhulka waa laydinka qaatay dhulka gaalaa qaadatay iyo dajiniyo u shaqaynaya dalka qaatay maanta dabaqabashaad leediin hobaad haysatiin qoryaha lasoo baxa iska dhisa mujaahidiin walaalaha idin kaalmeeyana waa heli kartiin hacabanina wadnaha markii qabiil idinku soo duulo waa dagaalama jirteena gaaladan dalkeeda ka dhacaysa ha layska dhiciyaan lehaane taasaa idinkula dardaarmaya shareecada ilaahayna qaata waad mahadsan tahay nabadoon golis waan kaaga mahadcelinaynaa fursadaada qaaliga ah ee aadna siisay taasi wuxuu ahaa nabadoon golis oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed